aad baa u mahadsan tihiin intaanan arrintaa ka hadlin waxaan rabaa inaan warbixin yar oo kooban ka bixiyo garoonka boosaaso iyo dhammaan garoomada puntland kadib markii garoonka boosaaso dhismihiisa uu dhammaaday bishii january sideedeedii waxaan ku dadaalnay in garoonka aan ka dhigna garoon caalamiya maadaama aynu helay ranwey caalamiya oo diyaarado international ah ama caalamka ka yimid ay nooga soo degi karaan waxaan ku dadaalnay inaan samayno systemka shidaalka oo sida aad aragteenba dhismayaal waaweyn laga dhisay la keenay liberatorygii la keenay gaarigii shidaalka oo liberatoriga lahaa ee shidaalka nadiifta samaynayay sidoo kale waxaan keenay handalin caalami ah oo qalabkii aan horey u jiri jirin aada wada aragteen waxaan kaloo sidoo kale ku dadaalnay inaanu sugno security-ga ama amniga ayraboorada puntland dhammaantood kadib markii uu xumaaday amnigii ayraboorada oo aad ogeydan qaraxyadii ka dhacay muqdisho iyo magaalada beledweyne labadaba waxaan dadaal dheer kadib sameynay in aan heshiis la galno shirkad laga leeyahay dalka ingiriiska oo la yihahdo h r m horn risk management oo ka howlgasha garoomo badan oo geeska africa ku yaala shirkadaas oo naga caawin doonta ama nagala shaqeyn doonta sugidda amniga garoomada puntland waxay shirkadaasi dhowaan keeni doontaa qalab aada u badan oo lagu qiimeeyey laba milyan iyo laba boqoloo doolar laba boqoloo kun oo doolar qalabkaas waxaa ku sugi doonaa dhammaan garoomadeena amnigooda waxay sidoo kale shirkadaasi tababar siisay shaqaalaha aada aragteen oo baaritaanka garoomada terminaalada oo dhan iyagu qaabilsan halka laga wareejiyey ciidankii booliska ah oo horey wuxuu baari jiray annagoo mar walba rabno inaan waafajino sharciga caalamigaah ee geneva convention ee hay-adda ecab oo aviationka u qaabilsan caalamka oo idil oo security aviationku mar walba wuxuu ka madax bannaan yahay wasaaradda amniga waxaan ku dadaalnay in aan sameyno ka wasaarad ahaan in systemkaas aan dejino si aan usoo jiidano diyaaradaha waaweyn flight ka imaan kara dubai adisababa nairobi iyo adduunka intiisa kaleba inay diyaaradu si toosa ugu soo xirmaan taasna waxaa fuqeyn kara in systemka ay u baahnaayeen diyaaradaha oo idin la dejiyo si aan intaasoo dhan u sameyno baa waxaan dadaal badan gelinay sidii aanu ku keeninahay shirkadahaas shirkadan amniga sugayso hadda su-aashaad iga weydiiseen qaabkaasay ku timid waxaana ugu talagalnay in diyaaradaha jadkaa ay kasoo degaan puntland kuwaasoo in badan booqasho markay ku yimaadeen garoonka boosaaso su-aalaha ayna weydiiyeen ugu horreeya ka mid ahayeen ammaankiina yaa suga yaa inshuurance loo sameyna shirkad weyn oo diyaarada inshuurance u keenaysa baan keennay shirkadaas baan heshiis la galnay haddii aan usoo gudbo khidmadan lasoo dejiyey oo security-ga ah waa su-aasha iga weydiisay khidmadan garoonka garoomada puntland keliya kama socotee garoomada soomaliya o dhan baa laga qaadaa muqdisho haddaan soo qaadano tusaale khidmadaas waxay qaadaa soddon doolar magaalada hargeysana waxaa weeye shan iyo labaatan doolar garoomada aynu competitionka kula jirnana waa iyaga annagu annagoo shacabka iyaga u turayna ogna shacabka iyaga mar walba mas-uuliyaddiisa inayna saaran tahay baa waxaan ku dadaalnay in aan qeymahaasi dhinno waxaanu isniina hargeysana ka yaraado muqdishona ka yaraado waxaan ka dhignay labaatan doolar labaatankaas doolar sida diyaaraduhu ay hadda ku doodayaan qaarkood inkastoo badankoodu aysan doodaas ku jirin waxa ay ku doodayaan in iyaga la saaray sida ay informationka dadka ugu gudbiyeen laakiin saas maahan waxa ay aan lacagtan saarnay waxa weeye dadka dhoofay dadka reer puntland oo soo degaya ama soomaalida ahna lacag lagama rabo qofku marka uu soo degayo oo dhulkiisa soo galayo wax lacagoo laga qaadaya ma jiraan wuu soo galaya wuuna gudbay qof kastoo ama ajnabi ha ahaada ama reer puntland iyadana lacag lagama qaado markuu soo galayo lacag security fee waxaan waa markii qofka serviceka loo sameeyo oo uu dhoofayo baa waxaad ugu daraya tigidkiisa lacag yar oo labaatan doolara lacagtaas labaatanka doolara waxaan ku qabanaynaa lacagtaas faraha badan oo soo sheegayo qalabka lagu keenayo waxaan ku bixinaynaa mushaaraadka shaqaalaha garoomada amnigooda sugaya waxaanu kusoo jiidanaynaa oo aan rabnaa inaan la wadaagno shirkadaha caalamigaasay garoonka u yimaadeen inshuranskii garoomadaena ku sugno waxaa qaar lagu bixinaya serviceski garoonka marka wax shirkad gaara isgaara u qaadanaysa maahan waa wax garoomada loogu khidmaynayo waana wax shacabkeennu wixii cabashadoodu ahayd oo mar walba ay ku doodayeen ahayd annagu ma helna diyaarado toosa oo garoommadaeeda kasoo dega inaanu kaga gudubnaa si aynu arrintaas kaga gudubnana waa inaynu helnaa garoomo sistamkii caalamigaha ka dhisan in badan oo shacabkeena ka mida waxay mar badan ku doodaan annagu reer puntland haddaan nahay lacag badanna waa nalaga qaadaa lacag badanna waa nalaga qaadaa mana ka degno garoomada yara si toosa hargeysa iyo muqdisho nala geeyo doodaas jawaabteediisaan u bixino oo looga gudbo hargeysa iyo muqdisho waxaa ka jira sakuurad wanaagsan garoomadooda ay samaysteen oo shirkado caalami ay ku wareejiyeen shirkadihiina markaas diyaaraduhu ay kalsooni ku qabeen kalsoonidaas unbaa diyaaradaha ka maqan si aan kalsoonida u keenana waxaan keennay shirkaddan marka waxaan anagu sistamkii aan dejinay saasuu ahaa lacagtan labaatanka doolara waxaa bixiyey shirkadaha intooda badan cidda diidan waa hal shirkad shirkadaasoo la yihahdo freedom cidda siyaasadaysay waa iyaga iyagana insha allah waxaan rajaynaynaa inay ogolaan doonaan sababto a puntland kama maarmaan sharcigaana uu dhaqan galay ciddii aan lacagtaas bixino garoomada kama dhoofayso marka way ku khasban yihiin iyaga oo xurmeynaya sharciga wadankooda inay aqbalaan maadaama aysan diyaaradoodu lacagtaa bixinaynin shacabka iyagana waa u turaynaa hadduu ilaahay idmo in badan marnana ma jecel inaan dhibaato saarna laakiin waxaan rabnaa inaan ka badbaadino dhibaatada ah inay soo duulaan oo intay boosaaso dul maraan ay ka degaan hargeysa ama boosaaso dul maraan oo ay ka degaan muqdisho hadhowna diyaarad yaroo loo kala la soo saaro diyaaradda yaroo loo kala soo saaro inaan kaga gudubno baan rabnaa sistamkan hadduu ilaahay idmo shacabka iyaga iyo annagana wada shaqayn wanaagsan baa naga dhexaysa garoomada nabadgelyadooda sistamkoodiina waan wanaajinay garoonkii garowgana hadduu gabagaboobi doonaa insha allah sanadkan dhammaadkiisa horumarkuna wuu kasii socon doonaa wadanka aadna waa umahadsantihiin mudan aad baa umahadsan tahay freedom looma diidin inay halkan ka dhoofto garoomada kale oo puntlandna looma diidin inay ka dhoofto freedom keliya ma ahane diyaaradaha intii aan khidmadda aqbalin lacagtan khidmadda waxaa la soo saaray shan iyo tobankii bishii abril waa hal bil ka hor diyaaraddu wakhtigaasay haysteen waxaan lahay lacagta hala bixiyo wakhti baan siinay kowdii may baa diyaaradaha daalo iyo jubba ay geliyeen sistamkooda transom sidoo kale lacagta iyaduna way bixiso sistamkeeda way gelisay freedom waxay isku dayeen inay dagaal la galaan dowladda inay lacagtaas diidaan waxaanan ku dadaalnay annaguna inaan arrintaa dejino oo aan wadahadal la galno laakiin lacagta iyagu waxay soo istaageen inay xitaa hanjabaad noogaga dhigaan waxaan ka degaynaa garoomo kale dadkana waxaan ku qaadanaa baabuur